faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhurnimo wanaagsan halkan waa raadiyo cadaada waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada warka duhura maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn ururka al-shabaab oo gobolka gado ku soo bandhigay ciidamo ay sheegeen inay ka soo goosteen maamulka jubbaland wasiirka warfaafinta soomaaliya oo maanta hortegay golaha shacabka si wax looga weydiiyo cabasho ka timid xubno ka mid a xildhibaanada mucaaradka ee dowladda federaalk soomaaliya ciidanka somalilan oo maanta gacanta ku soo dhigay gaari qamri fara badan uu ka buuxay iyo raggii watay kadib howlgal ay ka sameeyeen xadka etoobiya dowladda kenya oo sheegtay inay maxkamad la tiigsan doonto xubno ka tirsan al-shabaab oo gudaha waddankaasi lagu qabtay heshiis hordhaca oo laga gaaray dagaalbeeleed dhowaan ka dhacay qaybo ka mida deegaanada hoostaga degmada jawiil ee gobolka hiiraan intaas waxay ahaayeen qodobada warka duhur ugu doorka roon balse iminkii haatan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa maalnimo axada taariikhduna ay ku astaysan tahay shan iyo tobanka bisha labaitobnaad labada kun toban iyo sagaalka kusoo dhowaada warkii oo dhan ururka al-shabaab ayaa gobolka gado ku soo bandhigay ciidamo ay sheegeen inay ka soo goosteen maamulka jubbaland warkan waxaa sii ambaqaadaya xasan axmed maxamed dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa waxay soo bandhigeen ciidamo ay sheegeen inay soo tababartay dowladda waddanka qatar oo saxiib dhowlaa dowladda federaalka soomaaliya uu hadda u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo wararkaan ka heleyna gobolka gedo ee maamulka jubbaland si gaara deegaano hoosta degmada baardheere ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa kusoo warramaya in saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin qaar ka mida deegaana hoosta degmada baardheere ee maamulka jubbaland ay kusoo bandhigeen ciidamo ay sheegaan inay yihiin ciidamada ay dowladda qatar usoo tababartay dowladda soomaaliya islamarkaasna ay kasoo goosteen maamulka jubbaland oo ciidankaasi loo soo tababaray al-shabaab ayaa sheegay in ciidankaasi duruufo dhanka nolosha oo kasoo wajahay dowladda federaalk soomaaliya ay ugu soo bireen dhanka ciidamada dagaalamayaasha al-shabaab ee ka howlgala deegaanada jubbaland si gaara deegaanada hoostaga magaalada baardheere ee gobolka gado ee maamulka jubbaland ma jirin waxware ka soo baxay taliska ciidanka milatariga soomaaliya oo ku aadan sheegadasha al-shabaab oo ah in isku soo dhiibeen ciidamo ay soo tababartay dowladda qatar islamarkaasna al-shabaab ay sheegeen in ciidankaasi kusoo biraan haddii kadibna ay ka mid noqon doonaan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale ma jirto waxwara ka soo baxay maamulka jubbaland oo ku aadan in ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka jubbaland si gaara ciidanka soo tababartay dowladda qatar ay isku dhiibeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay ka war dagaalami doonaan ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa maantay hortegay golaha shacabka si wax looga weydiiyo cabasho ka timid xubno ka mid a xildhibaanada mucaaradka ee dowladda federaalk soomaaliya mar kale xasan axmed maxamed magaalada caasimadda ah muqdisho waxaa ka socda kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana maanta hortegay wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ajeedaha kulankan ayaa ahaa su-aal weydiinta wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya oo horey guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya loogu geeyey mooshin ka dhana wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya si wax looga weydiiyo warbaahinta qaranka oo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku eedeeyeen inay hal dhinac la shaqaynayso kulanka xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxaa soo xadeertay boqolsideetanlaba xildhibaan waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan iyadoo dhinaciisa ay fadhiyaan labadiisa ku xogeen ugu horreyn xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa su-aala ka weydiiyey shaqada wasiirka iyo sidoo kale warbaahinta qaranka oo ay ku eedeeyeen inay hal dhinac oo dowladda federaalk soomaaliya ay la shaqaysa isla markaasi aysan jirin ruux mucaarad ku ah dowladda federaalk soomaaliya oo warkeed ay baahiyaan
taas markas waa weli wasiirka waxaan uga baahannahay tafaasiil intaas ka dheeri ah waxaan ognahay warbaahinta waddanka aan ku shaqaynayna inuu yahay waddan dimuqraafiya horta waxaa weye jabaacadda shaqaaladeena iyo meeliga qaalisaniya ogaadaan meesha ku shaqaynayaan warbaahin waddan dimuqraatiya afkaarta colku loo yahay afkaarta layf ayaa loo soo galay si layfaa kadusiga qaranka madaxweynaha shacabka madaxweynuhu markuu meel tegayo si layfaa loo soo galay laakiin hal maalin hadduu abaasheegaan baarlamaanka marka madaxweynuhu imaanaya mooyaane hal maalin oo live barnaamijyada suuciiga oo kalada ee barnaamijyo waaweyn maba jiraan markaan shaqaynaanay si live baa loo soo dayn karaa telefishinka qaranka looga dayn karaa haddii duruuftiina qaladaysa maxayaan waayo dee cashuurtii dalka ayuu ku shaqeeyaa wuxuuna uga duwanyahay gacka loo leeyahay midkani midkani wuxuu ku shaqeeyaa cashuurteeda wuxuu kaloo haystaa guryo aan kira ahayn baabuuran tahay waxa shaqaalihiisu wax yaryaro laga soo aruuriyo qof badanbay leeyahay cashuurta dowladda ayaa ijaab laga siiya anshaar laga siiya marka tiifiyada inay ka kuwaalatay wiilasha joogana waxaan ognahay gabdhaha runtii inay ku kuwaalatay yihiin kuwa kaloo tiifiyada kale laakiin aan aan aan arkayno inay gacmo duuban yihiin oo u gacmo duuban yihiin siyaasaadka xukuumadda oo wasiir maareeya uu wakiilka ka yahay oo marmarka qaarkoodna duubada ka yahay marmarka qaarkoodna ila ragga gacanka ka mid ahaya marka hal saacadoo kalena waa inaan weydiin
wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey oo ka jawaabaya su-aalaha ay weydiiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in warbaahinta qaranka iyo wasaaradda ay tahay mid u shaqaynaysa shacabka soomaaliyeed islamarkaasna aysan jirin ruux mucaarad ah oo warbaahinta qaranka ay diiday in la qaato warbixintiisa
marka ugu horeysa xildhibaanada waxaan ku ixtiraamaynaa inay fikirkooda ay laga qabi karaan laakiin annagu waxaan u aragnaa sidaa ay u qoran tahay aanu si siman oo cadaalada aanu u gudbino ugu horeyn siyaasadda warbaahinta dowladdu waxa weeye in ay laga ogol yahay doodaha kala duwan fikrada kala duwan laga ogol yahay siyaasiga xildhibaanada qolaha shacabka iyo dadka dowladda ku jirana si siman ay fursad ugu helaan inay shacabka soomaaliyeed kala hadlaan warbaahinta qaranka soomaaliya markaa siyaasadaasaan ku shaqaynaa haddii shacabka ladoo qolaha shacabka waxaanu for example markii maanta loo dacdo waxaanu ku darnaa xubno kamida warka t v-ga qaranka dabcan meel kastaa way leedahay warka xisaabta iyo qorshe waa leedahay laakiin intii aanu jiidi karno waajin for example warkaya wuxuu ku dhammaadaa konton daqiiqo oo runtii aanu jirin telefishan adduunka oo konton daqiiqo wara wada kuwa ugu badan shan iyo toban daqiiqo si qofku aanu ka daali waay laakiin maadaama haylaha dowladda oo dhan ay doonayaan inay siiya haddii meel ay ka hadlaan toddoba qof toddoba maraan ay tv kasoo muuqdaan waxayna ku khasartay inaanu eegno xilliga warka tv-ga waa arki kartaa meel kasta waa arki barnaamijka ku xigaa la dhaho raaraac oo waxyaalihii maalintaa dhacay muhiimadii ay lahaayeen lagaga hadlo kaasna qayb kamidaan soo baray wiilkii bamar wiilkii bamar ayaa waxaa jira barnaamijka baarlamaanka oo isagana hal saac intii aan hore fursad ugu helin iyo kuwii warka ku jiray kuwa kamida lagu soo daray marka runtii balaas soo weyn ayaan ugu samaynaa baarlamaanka soomaaliyeed isku daynaa sidii xaaladka iyo inaan igala soo wadaagay ku qornaa inay hadlaan waxaan dhihi karaa doodii halkan ka dhacday xildhibaan kasta oo hadlay dhowaan ayay ahayd markii warqad ay ku saxayeen toban xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya u gudbiyeen mooshin ka dhana wasiirka wasaaradda dhoofinta dhaanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya taasoo ku eedeeyeen in warbaahinta qaranka ay u shaqayso cid gaara islamarkaasi aysan jirin mucaaradka warkooda ay qaada diideen warbaahinta qaranka taas ayaana keentay in wasiirka warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maanta uu hortago kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dowladda kenya ayaa la sheegay inay madaxweynaha jubbaland cadaadis ku saartay inuusan ka tanaasulin xilka madaxweynenimo ee jubbaland warkan waxaa faahfaahinaya cabdiqadir cabdiraxiin muddo ku siman laba toddobaad iyo bar madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waxa uu ku sugan yahay caasimadda dalka kenya ee nairobi dowladda dalka kenya ayaa sida ay wararku sheegayaan horaantii bishii aynu soo dhaafnay waxay u yeertay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo dib loo doortay balse doorashadiisa ay gaashaanka u duruureen madaxda hadda ka talisa filla soomaaliya madaxweynaha jubbaland ayaa la sheegay in nairobi laga dejiyey hotel casri ah oo aan sidaasi uga sii fogeyn xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya waxaana ammaankiisa si weyn u adkeynaya ciidamada kenya ee ku sugan gudaha magaalada nairobi caasimada wadanka kenya ila wareedyo ka agdhow madaxweynaha jubbaland ayaa saacadihii u dambeeyey waxay u xaqiijinayeen in kulamo lagu cadaadinayo madaxweynaha jubbaland inuusan marna ka tunaasulin xilka madaxweynaha jubbaland uu ka dhacay hotelkaasi wasiirka arrimaha gudaha wadanka kenya ayaa la sheegay muddo toddobaadyo ah in madaxweynaha jubbaland ay iskaga dabalaalaabanayeen iyagoo mar walba ka dhaadhicinaya madaxweynaha jubbaland inuu weli istaagsanaado mowqifkiisa ku aadan inuusan marna ka tanaasulin inuu qabto doorasho kale ama uu banneeyo kursiga dowlad goboleedka jubbaland dadka u dhuundoleela arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa dowladda dalka kenya waxay ku durayaan inay saaxiib dhow la tahay madaxweynaha jubbaland waxaana tan keentay doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo in amniga madaxweynaha jubbaland iyo labadiisa ku-xigeen ay si weyn u adkeeyaan ciidamada kenya ee qeybta ka howlgalka amisom ee ku sugnaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararka aan ka helayna magaalada nairobi ayaa waxay sheegayaan in afartan iyo siddeeddii saacee u dambeysay magaalada nairobi ay kulamo ku qaateen madaxdii dalkan iskaga kala dambeysay sida madaxweynihii dowladii kumeelgaarkeedii shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed iyo weliba madaxweynaha maamulka jubbaland waxaana kulamadaasi aan la ogeyn waxaa looga hadlay balse dad ka agdhow siyaasiyiintaasi halkaasi ku sugan ayaa waxay u xaqiijiyeen in madaxweynaha jubbaland ay ku garab taagan yihiin si siduu usii adkaysan lahaa xilka madaxweynaha jubbaland idaacadda waxay heshay xog ku aadan in saacadaha soo aadan la filayo in madaxweynaha jubbaland uu soo gaara magaalada muqdisho waa haddii ay macquul tahay halka wararka qaarna ay sheegayaan in madaxweynaha jubbaland uu diidan yahay imaatinka magaalada muqdisho kol hore madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha dalka kenya ayaa heshiis ku gaaray magaalada nairobi qodobadii la saxiixdayna waxaa ka mid ahaa in diyaarad walba oo kasoo kicitimaysa magaalada tan nairobi ay si toosa u timaado magaalada muqdisho halka diyaaradaha muqdisho ka tegayana ay toos u abbaaraan garoonka jomo kenyatta ee nairobi madaxweynaha jubbaland ayaa wararku waxay tilmaamayaan in loo dhigay sharqool ku aadan in uu ku qasban yahay in uu soo maro muqdisho taas oo cadaadis xooggan ku ah madaxweynaha jubbaland korneyl ee la hadlay idaacadda islamarkaana ku sugan magaalada kismaayo ayaa waxa uu sheegay in kulamadii u dambeeyey ee madaxweynaha jubbaland uu ka waday magaalada nairobi intooda badan cadaadis lagu saaraya madaxweynaha jubbaland cadaadiska ayaa intooda badan waxaa la sheegaya inay ka imaanayaan madaxda dalka kenya waxay aaminsan yihiin in ay kenya halkan gacanta ku haysatay taxmano kenya uu jiraa ujeedada maqaalka waxa ah wuxuu yahay annaga ay aaminsan tahay shacabka reer jubbaland waxay aaminsan yihiin waktiga dowladda ka harsan taymkeeda in lala cayaarayo oo maaweeladaha caruurta la wado oo aan wax dadaal ah oo ah axmed inuu ama meesha baneeyo ama doorasho xal iyo xalaala bini-aadmiga la mid noqdo oo ayan meesha meel maxbuus u ah isaga ayaa noqon kuma haysatee waxay rabtaa inay la cayaarto waktigaasaa la beertaraynaya ta waxa weeye saxaafadda iyo dadweynaha kale oo reer jubbaland iyo dad badan oo soomaaliya aad bay u qaldan yihiin waktigaa waa dhammaaday madaxweyne madaxweyne maaha muxuu yahay marka Waqtigii- wuxuu yahay waxa weeye waalin-door xoogsanayo oo waktigii ka dhammaaday oo waa ugu guuldarraystay si kastaba ha ahaatee cadaadiska lama oga meesha uu ku dambayn doono iyo sida madaxweynaha maamulka jubbaland uu uga bixi karo siriqdan ay u dhigeen madaxda dalka kenya oo ku aadan in uu diyaaradda uu saaran yahay ay sii marto magaaladan muqdisho dabadeetana uu kasii duulo oo halkaas iyo kismaayo uu ka kicitimo balse waxaa adag sida ay wararku sheegayaan in axmed madoobe diyaarad uu ka qaatay nairobi dabadeetana uu toos u abbaaro kismaayo haddiiba taas ay dhacdo madaxweynaha dalka kenya waxa uu jebinayaa qodobo dhowr ah oo uu la saxiixday dhiiggiisa soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ciidanka somalilan ayaa maantay gacanta ku soo dhigay gaari ay ka buuxeen qamri fara badan iyo raggii watay kadib howlgal ay sameeyeen xadka itoobiya warkan waxaa faahfaahinaya ayaan nuur xirsi ciidanka somalilan ee ku sugan qaybo ka mid a deegaanka dahar ee gobolka sanaag ayaa maanta gacanta kusoo dhigay maandooriyihii ugu badnaa oo qamri ah iyo sidoo kale gaari nooca raaxada oo uu markaasi e, sidoo kale isagoona markaa gaariga uu kasoo tallaabay dhinaca iyo dowlad deegaanka soomaalida ciidanka somalilan ayaana qabteen isagoo u gudbi rabay islamarkaana e, guud ahaanba ka gudbi rabay deegaanada somalilan isagoona usoo gudbi raba dhinaca iyo koonfurta soomaaliya taliya ku-xigeenka ciidanka soomaal waa booliiska deegaanka dahar ee gobolka sanaag cabdiraxmaan axmed yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gacanta ay ku hayaan ku dhowaad shan nin oo waday gaariga iyo sidoo kale afartan waa afar boqol sideetan iyo lix dhalo qamri ah waxaa soo qabtay ciidanka gumista ee kalabayg kastamista iyo iyo rugta ugu rusiya sinuusidu soo qabteen waxaa loo soo qabtay meel xubninteeda ka talowsan marka waxaan waan u sheegaynaa dadweynaha meel loo soo sheegay dabeer baa lagu sidin kaadhexmaa ayaa lagu sidin baabuurtii markay baaritaanka u dhigaatay waxaa loo bedelay lagaa in lagu soo raro muxuu ahaa kaadhexmaa waa si loo yidhahdo wadgudu ruuxaykaasi loo yidhahdo faadaxmeer baa sidey marka ciidanka soo qabtay uu ku baadsan yihin labada taliya la jooga iyo ciidankoodu aad bay ugu baadsan yihiin dadweynaha loo soo sheegana aad bay iyaguna ugu baadsan yihiin waxaana dadweynaha mar labaad u sheegaynaa inay naga caawiyaan mukhaadaraad kuwa dhanka soo geliyay inta xuduudaha degaya naga caawiyaan loo soo sheegaan la soo xidhaan ciidanka booliiska waxa weeyaan dadkaasi ka ganacsada faraasana maxaa leeyahay dadkan waxa uu sheer buu watiya annagu waan rayn in badan baanu haynaa waayo shalay waa la qabtay maanta waa la qabtay dorna waa la qabtay khamriga intaasoo maalmood oo isxigtaba waa la qabtay sheelishii ku jiraan ma waxaan leeyahay dadka oonu sheegaynaa dadka caadaysay faraa kale maxaa leeyahay mukhaadaraadka tobankii dambe aynu soo dhaafna ayay sidaan oo kale ciidanka somalilan waxay gacanta ku dhigeen maandooriyo xashiisho ah markaasi islamarkaana howlgallo ay markaa ka sameeyeen xadka soomaalida markaa somalilan aan iraahda ay la wadaagto deegaanada dowladda kenya ayaa sheegtay inay maxkamad la tiigsan doonto xubno ka tirsan al-shabaab oo gudaha waddankaasi lagu qabtay cabdicasiis siciid beereed dowladda dalka kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay dhalinyaro doonaysay inay ku biiraan al-shabaab dowladda waddanka kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta kusoo dhigeen shabakado doonayay inay u gudbiyaan muwaadiniinta u dhalatay waddanka kenya soomaaliya kuwa u badnaa dhalinyaro islamarkaana doonayay inay ku biiraan al-shabaab oo dagaal kala soo horjeeda dowladda dalka kenya iyo dowladda federaalk soomaaliya sargaal ka tirsan dowladda dalka kenya oo lagu magacaabo mejal ole tialal ayaa sheegay in laba xubnood ka gudbeen waddanka kenya islamarkaana ay gudaha u galeen soomaaliya waxaanu sheegay inay aaminsan yihiin in sanadkii lasoo dhaafay ay ku biireen al-shabaab master tialal waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka dowladda dalka kenya ay si dhow ula socdeen islamarkaana ay qiimeynayeen xaaladda laba shaqsi uu sheegay inay ahaayeen kuwo muslimiina islamarkaana la aaminsan yahay ay ka mid yihiin shabakad ka howlgasha waddanka kenya kuwa oo al-shabaab u qaabilsan qorista dhalinyarada ku biira al-shabaab waxa uu sheegay mid kamid a oo laga shakiyey in haatan lagu baaray gobolka busiya oo ka mid ah waddanka kenya sargaalkan lagu magacaabo tialal waxa uu sheegay in shabakadan ay samaysatay sanad ka hor islamarkaana ay isku dayeen shan dhalinyaro ah inay ka gudbiyaan xadka wadamada soomaaliya iyo kenya kuwa oo doonaya inay ku biiraan al-shabaab waxauna sheegay in xogtooda ay heleen islamarkaana haatan ay ciidamada ammaanka waddanka kenya gacanta ku hayaan waxaynu u isticmaalnay raadinta xogta sirdoonka ciidamadeenna waxaynu qorsheennay in aynu xirno gebi ahaanba goobaha ay doonayeen inay ka baxaan wadanka gacanta ayaana lagu soo dhigay ayuu yidhi tiyaalaal oo ah sargaal ka tirsan dowladda dalka kenya waxa uu sheegay in xogtan ay heleen islamarkaana dhallinyaradan ay qorsheynayeen halka loo yaqaano oyogis inay gaaraan halka oo ay doonayeen inay kaga sii gudbaan gudaha wadanka soomaaliya master tiyaalaal waxa uu hoosta ka xariiqay in shantan xubnood oo doonaya inay al-shabaab ku biiraan haatan ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka wadanka kenya islamarkaana baaritaano dheeraada lagu sameynayo waxa uu sheegay in mashaariic badan oo ay taabagelinayaan midooda yurub islamarkaana la doonayo dhallinyarada wadanka kenya in loogu sameeyo shaqo abuura iyo sidoo kale waxyaabo faa'iido ula dhallinyaradaasi si aysan ugu biirin al-shabaab ay haatan wadaan dowladda wadanka kenya islamarkaana qaarkood laga yaabo inay ku biiraan dagaalyahanada al-shabaab ayaga oo markaa loo soo marayo shabakado ka sameysmay wadanka kenya al-shabaab ayaa dagaal kala soo horjeeda dowladda dalka kenya tan iyo markii ciidamada kenya ay kasoo tallaabeen xadka wadamada soomaaliya iyo kenya sanadii waxay xilligaa ka dambeeyey al-shabaab waxa ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah ciidamada kenya ee ku sugan soomaaliya iyo sidoo kale weerar ay ka geysanayaan gudaha dalka kenya dhowaan ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku dileen koo iyo toban ka mid a shacabka wadanka kenya iyo sidoo kale saraakiil ciidan kuwa oo la socday bas ku socdaalayay waqooyi bari wadanka kenya oo al-shabaab mas-uuliyaddiisa ay sheegteen weerarkaasi heshiis hordhaca ayaa laga gaaray dagaalbeeleed dhowaan ka dhacay qaybo ka mid a deegaanada hoostaga deegaanka jubil ee gobolka hiiraan warkan waxaa faahfaahinaya bashiir cabdulaahi cismaan waxaa heshiis hordhaca laga gaaray colaadii u dhexaysay laba beelood oo ku dagaalamay deegaanka mareero oo hoostaga jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlay ayaa sheegay dhibka meeshaan ka dhacay markaan maqalnay waa saan u soo kala horraynayba waa issoo daba joognay labada qolo hadda dhibka ka dhexdhacayna waa laba qolo walaalo ah jiijiitan badan iyo iscayscays go'aan baan gaarnay go'aankaas waxaan codsanaynaa in nala ka qaato labada beeloodba waa inay naga qaataana codsanaynaa oo walaalahayna waxaan go'aan ku gaarnay markaan meel walba lugta gelinay meeshiina dad walaalahoo wax kala tabta ay jiraan meelihii lagu dhintaan tagnay waxaan go'aan ku gaarnay tuuladii labada beelood u dhexaysay in laga guuro tuuladii labada beelood u dhexaysay in laga guuraan go'aan ku gaarnay cidda meeshaas deggan in lagu biiriyo tuuladan kale reer ujeejeenna tuuladan dambe warkeeda ay dhigaan taasna laga guuro maadaama labada beelood dhexdooda ay ku taallo oo mid walba ay ku dheggan tahay laguna dhinta si warka u dhammaado tuuladaas in laga guuro ayaan soo xukunnay in nala ka qaatana waa maarata waa codsanaynaa walaalihii hawiye kolley ciddi ka dheer oo hadda ee nala jirtay annaga nagu gowracantahay saan qabo walaalihii hawiye oo shalay iyo daraad iyo maanta u fadhi ee waxaan soo waxay soo qaadeen in laga guuro tuuladii labada u dhexaysay labada beerood loo rara tuuladii waddadaan dhexdeed ahayd waxaa akhyaartii meesha aan ugu tagin ay noo sheegeen tuuladaasina hadda ka hor laysku qabsaday weli warkeed inaas taagnaay etoobiyaan mar in la geeyey laba ka mid a odayaasha labada beelood ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in diyaar ay u yihiin in la xalliyo waxyaabaha soo celceliya colaadda dhibkii meeshaan ka dhacay oo culummo owdiinka iyo akhyaarta iyo beelaha deggan gobolka hiiraan ay u soo gurmadeen waxay u dhammaatay si jawi fiican go'aan bay rideen go'aankiina labada beelood way wada qaateen wayna isgacan qaadeen ilaahay baan ugu mahadinaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin arrintuna waxay noo maraysaa meel gebagabaa waxay dhimanna labada beelood waxay ballan qaadeen inay ayagu dhammaystirtaan dad isla dhashay oo wax yari kala gaareen waaye carab iyo ilkaa isqaniina wayna daaween inaannu heshiinnay gacanta ismarinnay isu hoyannay walaalaheen noo soo hoydeen meeshii laysku haystay oon mareer ahayn layidhi waa laydinka rari oon oggolaannay sidaasaan caddaynaynaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo ku hadlay afka maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in diyaar ay u yihiin in cid kasta oo wax tabanaysa ay kala hadlaan ilaahay mahaddiisa waay inay arrintii maanta noo gebagabowday oo ay noogu gebagabowday in heshiis laga gaaray ay ku qanceen labadii qole ee meesha ku dagaalantay annagana ka maamul ahaan waa soo dhowaynaynaa waana aqbalnay waxaana rajaynaynaa go'aankii la gaaray in si deg deg ah loo fuliyo qoladii la yidhi meesha ka guura inay fuliyaan ballantii sida ugu dhaqsaha badan ay u banneeyaan meeshii dhibaatadu ka dhacday dagaalkuna uu ka bilowday ee laysku qoonsaday inay maxaanku idhahdaa meeshaasi uga guuraan si walaalahooda kale ay ugu qalbi fiyoobaadaan oo ay maxaanku idhahdaa raalli uga noqdaan guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkii duhur eed kala socoteen raadiyo acdaado warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo